إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada warka subaxnimo warbaahinta alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur afrika ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddankaas magaalada marka ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ayaa xaalay la kulmay weeraro kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab laba askari oo hubkooda kala soo goostay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dowro shan cisho socotay ayaa loo soo gebagabeeyey maamulada iskuullada ku yaala deegaanada iyo degmooyinka gado ee ka baxsan gacanta xarakada shabaabul mujaahidiin hanti badan ayaa ku baaba'day dabkii toddobaadkan ka kacay suuq ku yaala xerada qaxootiga soomaalida dhagaxley oo ku taalla dhulka soomaaliyeed oo ay kenya haysato isbahaysiga carbeed ayaa sheegay inay burburiyeen bakhaaro ay hub ugu kaydsanaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijiriguna waxay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shanaad sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada warka subaxnimo oo faahfaahsan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho saacadii lasoo dhaafay waxay mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutooyinkooda ka howlgala shabeella hoose iyo jubbooyin ka fuliyeen howlgallo kala duwanna oo ay ku beegsadeen askarta dowladda federaalk iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgal gaara oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen askari ka tirsan dowladda federaalka howlgal kuwa uu guulaystay ka gadaal markii la dilay askarigii hadafka ahaa mujaahidiintii howlgalka fuliye ayaa goobta isaga baxsaday waxaa meesha lagu arkayey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo qaadaya askarigii meydka ahaa magaca askariga la dilay waxaa lagu sheegay maxamed gaabow wuxuu ahaa mid ka mid a askarta dowladda federaalk ee ka howlgala deegaanka ceelasha biyaha islamarkaana ay dadka bulshada aada uga cawdeen sidoo kale shabeellaha hoose waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday sarkaal ka tirsan dowladda federaalka magaalada marka ee gobolkaas ayuu ka dhacay weerarka lagu beegsaday sarkaalka oo lagu magacaabo tuwako waxa uu ahaa weerar halis ah oo la doonayay in lagu khaarijiyo balse si dirqi ah ayuu kaga badbaaday magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka taagan hadalhaynta qaraxii lala beegsaday sarkaal tubako dhanka kale jubbooyinka mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weerar ku qaadeen bar isbaaro oo u tiilay ciidamada maamulka jubbaland halka loo yaqaano xaaji weyne oo hoos tagta magaalada kismaayo ayaa weerarka lagu qaaday waxaa ku sugnaa ciidamo hoostaga maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe ka gadaal markii ay ku bilaabatay rasaasta mujaahidiinta ciidamadu waa ay kala carareen ugu dambeyn shabeellaha hoose haddaan dib ugu noqonno xalay mujaahidiinta waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmooyinka jannaale iyo sidoo kale afgoy isku soo wada duub howlgalladan waxay imaanayaan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegeen magaalada matabaan ee gobolka hiiraan waxaa maalmihii lasoo dhaafay muuqatay in mujaahidiinta al-shabaab ay dardargeliyeen weerarada ay ku beegsanayaan askarta dowladda federaalka haba ugu badnaadaani kuwo khasaare xoogan lagu gaarsiiyo dhanka kalena waxaa muuqatay in mujaahidiinta al-shabaab ay isku sii fidinayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur afrika ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddankaas maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dalka koonfur africa oo ka mid ah waddamada ay soomaalidu ku badan yihiin dhibaatooyinka ugu badanna ku gaaraan ayaa waxaa shalay ku geeriyooday mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ninkan oo la odhan jiray maxamuud cabdulaahi kulane kuna magac dheeraa madaxey ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay waddanka koonfur africa kadib markii ay isku dhaceen gaari taraag ah oo isagu wada ka ahaa iyo mid kale maxamuud ayaa ka mid ahaa dhallinyarada soomaalida kuwooda ugu caansan magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaase xusud mudan in ilaa ay hadda aanay ka hadlin booliska dalkaas sababta keentay shilka waddanka koonfur africa waxa uu ka mid yahay dalalka ay aadka ugu badan yihiin shilalka soomaali badan ayaana shil ugu geeriyootay dalkaas taas oo ay kala mid yihiin dadka kale ee ku nool waddankaas balse waxaa xusid mudan in iyagu gaar uu yahay dilka bareerka ah iyo dhaca joogtada ah ee loo geysanayo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaas laba askari oo hubkooda kala soo goostay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga hijubbooyinka ayaa waxaa isku soo dhiibay laba askari kasoo goosatay maamulka jubbaland labadan askari ayaa waxaa lagu kala magacaabaa maxamed xuseen iyo cabdi cabdulaahi kuwaas oo kasoo goostay maamulka jubbaland waxayna wateen laba qori oo aake ah iyo booshkooda waxay sheegeen in ay soo tababareen ciidamo shisheeye ah haddana ay kasoo goosteen xerada baarka oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland iyagoo intaas ku daray inay ku rafaadsanaayeen meesha ay joogeen maxamed xuseen ayaa ka sheekeynaya ugu horeyn dhibaatooyinka uu kala kulmay ciidanka uu ka tirsanaa magaceyda waxaa weye maxamed xuseen cabdi cali baarsanguuni baan ka tirsanaa waxaan iskugu soo dhiibay degmada jamaama nimankan gaalada welahay oo kuroonay gaalada la jirtay aan markii hore qaladay aada iyo aad baan ugu rafaanay dhib iyo waxaan aan loo joogin bay gacmaha aan la galnay haddana alxamdulilah meesha islaamka u joogaan isku soo dhiibnay ayadoo barwaaqo taalla nabad taalla wax isdhibaaya iyo wax isfiijinaya midna ay jirin marka wax aad meesha aan leeyahay nimankii inaga dambeeyey dhallinyartaa yararkaa la qalday haska soo dhiibaan hadduu ilaahay maya dhihin dad islaam oo fiican oo aad dad kusoo dhaweynaya meesha ugu tagnay marka haddana dalkaanada iyo dadka anadaan rabnaa inaan la joogno ama ku dhimanno ama ku dhaqanno cabdi cabdulaahi ayaa dhankiisa raaciyey in ciidamada uu la joogay uu ku arkay dhaqan aan wanaagsaneyn islamarkaana ay muqaadaraadka aada u isticmaalaan magaciy waxaa waye cabdi cabdulaahi budul waxaana ka maha deegaanka baarka waxaan ka tirsanaa ciidamada oo murtadiinta ah waxaana isku soo dhiibay ciidamada islaamka ah waxaan isku soo dhiibay wakaas saas itaan macnaha si fiican iisoo dhaweeyeen waxaan ka tirsanaa muddo hal sani bar wax tobabare miyaad ku qaadatay halkaas haa muddo sagaal bilood waxaan tobabar ku qaatay wakaa ciidanka waxaa ka mid ah oo birta dheer tegay oo haddana ma lagu soo wareejiyey barson guuni waxaa ka tirsanaa marka cidda tobabar ku siinaysay ahayd ma soomaali mise ajnabi way isku jireen waa soomaali iyo ciidamo oo kenyaan waxaa hub qori ah ka booshkiisaan soo macnaan ayaan la imaan labadan haa hadee waa ciidan meel badan tuulina jacana xeshiiska sii sigaarka daroogo dhan islaab aan ku dhex noolnay waxaa soo badanaya ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada oo isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dowrashan cisho socotay ayaa loo soo gebagabeeyey maamulada iskuullada ku yaala deegaanada iyo degmooyinka gado ee ka baxsan gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dowro diini ah u qabatay macalimiinta iyo maamulada iskuullada ku yaala deegaanada iyo degmooyinka ka baxsan gacanteeda ee ka tirsan gobolka gado dowladda oo socotay muddo shan cisho ah islamarkaana ay barayaal ka ahayeen qaar ka mid a culimmada diinta islaamka iyo aqoon-yahano ayaa lagu qaatay duruus muhiim ah oo aada u efinaysa waaqiciga dunida gaar ahaan soomaaliya munaasabadda dowladda lagu soo gabagabaynayay oo ka dhacday degmada ceelcadde ee gobolka gado waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada culamaa udiin iyo qaar ka mid ah cuqaasha gobolkaasi mid ka mid a maamulada iskuulka ee xaadirka ku ahaa dowladda oo hadalka la siiyey ayaa isdul istaagay duruusta ay ku qaateen dowladda mowduuca koowaad uu ahaa ghaswulfikri mowduuca labaadna uu yahay fiqulwaaqic mowduuca xigan uu yahay ahmiyat alluga alcarabiya mowduuca xigan uu yahay alwalaa walbaraa mowduuca xigan uu yahay xad alridda mowduuca xigan uu yahay mowduuc addimuqraadiya iyo mowduucyo kaleeto oo aada aan ooga faa'iidnay waxay ahaayeen waxyaabihii aan qaacadani ku qaadanaynay waxaa sidoo kaleeto garab socday nashaadaadka markaas aynu qaadanaynay nashaadka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa sa'a maa yaxkumuun oo aan daawanay dhanka kale waxa ay maamulada ka hadleen waxyaabaha ay faa'iideen muddada ay u socotay dowladan waxyaabaha aynu ka faa'iidnay halkan intaan joognay kow waxaa ugu horeeya horta waa khibrada aynu halkan nimidba naftirkeeda faa'iidada koowaad oo dadka waxaan u maleynayaa nin ceelcaddo hor u yimid waaba dhifi naadir uu nagu yahay inaanba ceelcaddo nimaanaa khibradda koowaad iyo faa'iidada koowaada faa'iidada labaad inaan intaan oo maamulayaal ah oo aan un malaynaya inaan weligooda kulmin inay kulmaan iyada naftirkeeda waa faa'iido iyo inaan la kulanno markaasi walaalaha kaleeta ee ee halkan jooga inaan iyagana waxa weeyaan aan la kulanno waa faa'iido iyadana inteeda la-eg sheekh fu'aad maxamed khalaf oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo hadal qaaday danta shisheeyuhu ka leeyihiin manaahijta ay u dejiyeen ubadkeena waxay gaaladu sameeyeen manaahij oo kii ilaahay khilaafsan waxay rabaan ilmaha muslimiinta iskuulaadka in loogu dhigo ka gadaale ilmahan ay noqdaan kuwa gaalo u shaqeeya eeye iyagu u shaqeeya ay noqdaan kuwa maanta hadda jooga ee sheeganaya dowladda riddadaahi farmaajo iyo kuwa la socdo gaal baa soo tarbiyeyey waa kilaabulkufaari wey gaalo eeye keeneen wey oo iyagu adeegayo wey waad aragteen waa laydiin daaray cajaladihii ay muslimiintu ay diyaariyeen saa'a maa yaxkumuun waxay leeyihiin maanta islaamka in laysku xukumaa wax dhici kara maaha macnaha alla koonkan maamulku ma leh waxaan rabnaa annaga marka intaan nool nahayna inaan gaalo dhibno la jihaadno allaah u hiilina diinkiisa ku noolaanno ciso markaan tagnana inaan abuur ka tagno jihaadkaaba sidaa aba qurux keliya wey ugu dambayntii munaasabadda waxaa dardaaran muhiim ah ku soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka gado sheekh aadan sahl abuturaab waxaa igu dambeeya ikhwaani filaan dardaarmaya waxaa weeyaan dadka aad mas-uulka ka tihiin ee aad ka timaadeen ee aad mas-uuliyiinta u tihiin ilaahay maalinta qiyama waxbuu idinka weydiinaya ogaada ama ama allah wuu idin weydiinaya sababtu waa maxay mucallimiin baad tihiin dadka waxaa u dhigaysaan ilaahay ama ama allah waa laydin weydiinaya dadka caqiidadooda saxa caqiidadii nebi maxamed dadka sala alla alay slam u sheega dadka haddii laga qariyo caqiidada waxa weeye dadka mas-uuliyiinta unbaa xilkaa qaadaya ummaddaa marka hoggaanka aad u tihiinna dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo haykalkooda diimeed hagaajiya oo suluuga iyo akhlaaqiyaad dadka ha laga dhiso manaahijtaana waa naqaanaa si guud marka in la fahmo manhajkan munxarifkaa in aad looga digtoonaado oo unesco iyo nimanka arridada manhajka ay diyaariyeen inaad ogaataan waxa uu yahay ikhwaani fillah ummaddana inaan lagu baadiyeynin oo aan lagu shubin na moogtay waa ka digaynaa insha allah soomaaliya oo lagu soo qaaday duulaan militari oo caalami ah islamarkaana isbahaysi ay ku yihiin waddamada reer galbeedka iyo dalal afrikaan ah ayaa docda kale waxa ay wajahaysaa duulaan dhanka khasuul fikriga ah iyo mid la xidhiidha waxbarashada meelaha ay shisheeyuhu iyo lanjiriyaashooda maamulaan waxaa meesha laga saaray manaahijta islaamiga ah iyagoo lagu bedelay kuwo kale si loogu marin habaabiyo ubadka islamarkaana ay u noqdaan kuwo la mid ah siyaasiyiinta ku soo wax bartay qurbaha ee iminka madaxda u ah dowladda iyo maamulada ka jira dalka hanti badan ayaa ku baaba'day dabkii toddobaadkan ka kacay suuq ku yaala xerada qaxootiga soomaalida dhagaxley oo ku taala dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato mahad cubayd ayaa faahfaahinaya faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dab xoogan oo khasaare hantiyadeed sababay islamarkaana ka kacay suuq ku yaala xerada qaxootiga dhagaxley ee dhulka soomaaliyeed ee n f d sida wararka qaar sheegayaan dabka ayaa ka dhashay koronto iyadoona faafitaankiisa ay ka qayb qaateen dabaylo xoogan oo xilliga dabku kacaya socday iyo gaadiidka debdemiska oo soo daahay qaar ka mid ah ganacsatadii uu dabku hantidooda ka baabi'iyey ee warbaahinta la hadlay
wixii hanti ay haysteen meesha ay kueen saad ogtahay dadka qaar hantida deen bay ku soo qaadaan lacagta iyo dharka iyo dukaamada alaabta ay keensan deen bay ku soo qaataan ayagoo sanadkii hore waqtigaan oo kale saanoo kale magaalada u gubatay oo deen lagu lahaaba haddana maanta midda kale ugu darsatay marka dadka maanta culays weyn baa haysareen ganacsatada ayaga naftooda qaabkii la rabay inku isbihi magaalada ee sidii la rabay ma aha sababtoo isbeys ma laha isbeysyada waa la soo cariiriyey marka waxyaabo fara badan isku darsansan ayaa sababay in macnaha dhibkaan markaas u taagnaado sidoo kale waxaa boob loo geystay xarumihii ganacsiga ee suuqa dhagaxley intii uu dab ka socday kadib markii ay dad tuuga ah ku soo yaaceen dhaca dabka waxaa ka daran waxay tuugadii tuugadii magaalada waxay qaadatay iyo wixii nagaaday tuugada magaalada waxay qaadatay iyo wixii haray wax la kala garanhayo malaha waxyaabaha ka qayb qaatay in dabku guud ahaan ku fida suuqa waxaa ka mid ah iyadoo qof weliba uu ku mashquulay badbaadinta hantidiisa gaarka ah laakadii asuuba lahayn oo kale addii iskaashan lahayn dabkaas inta ma gaari lahayn laakiin dhacas waxaa waaye qof wuxuu ku leeyahay walaba kaaliya caabi een dabkan macnaha waqti kaale la bixi dabka marka uu qarxana waxaa suurtagal ah haddii loo jeedo oo dadka meesha ay inta badan isugu tagaan oo ay culays ka saaraan in markaasi dabka ay damiyaan way awoodi karaan laakiin inta badan taa ma dhacdo markuu suuqu gubto sidaan oo kale waxaa dhacdaa in dadka ganacsatada ahayd ama suuqa mehrada ku lahaa inay markaa iyagu sameeyaan in midba midka kan kale uu dhaho ani meeshaydii dabka miisoo gaaraya mii soo dhow yahay inuu alaabtiisa la cararo ugu dambayntii qaar ka mid ah bulshada ku nool halkaas ayaa ganacsatada sidan kula taliye marka ganacsatada ani waxaan kula talinaya inay booyad iibsadaan si mataqaana dhibaato markay u imaato ay ay ay ay isaga difaacaan inta iskaashato shacabka iyo ganacsadayaasha inta iskaashadaan ayaa booyad biyo shan mise afar ee meel dhigan lahayn markuu dabka caana ee ka hortegi lahayn dabdamis ah gubashada ayaa aada ugu soo laalaabatay suuqyada dhulka soomaaliyeed ee n f d iyadoona hadda ka hor dowladda kenya iyo si ula kaca u gubtay suuqa weyn ee magaalada gaarisa warkan dhegaystayaal wuxuu saaka idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan isbahaysiga carbeed ayaa sheegay inay burburiyeen bakhaaro ay hub ugu kaydsanayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta taxaalufka ay horboodayso dowladda sacuudiga ayaa sheeciyey inay burburiyeen diyaarado kuwa aan dooliyaha lahayn iyo gantaalo balastikada ah kadib markii ay duqeymo ka geysteen magaalada sanca ee caasimadda waddanka yemen wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa baahisay in diyaaradaha taxaalufka ay duqeymo la beegsadeen laba xarumood oo ay maleeshiyaadka xuutiyiinta hub iyo diyaarada u yiilay kuwaasuu ku yaala magaalada sanca natiijada ka dhartay duqayntan ayuu isbahaysigu ku sheegay inay burburiyeen ilaa afar baqaar oo hubka uu kaydsanaa xuutiyiinta dhinaca kale warbaahinta xuutiyiinta ayaa iyagana xaqiijiyey in diyaaradaha taxaalufka ay laba duqayn ka geysteen mandiqada xafaa oo ku taala degmada asabciin ee bariga sanca laga soo bilaabo maalintii axadda ilaa talaadada waxay isbahaysiga carbeed sheegeen in lixdan iyo saddex duqeyn oo ay ka fuliyeen waddanka yemen ay ku dileen saddex boqol konton iyo shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta kuna burburiyeen ilaa afar diyaaradood ma jiro ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada taxaalufka hase yeeshee xuutiyiinta ayaa dhankooda qiray in duqeymaha qaarkood khasaare lagu gaarsiiyey warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha alfurqaan waa inaga intaa